والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فبإمكانكم أيها المسلمون أن تجدوا هذه المحاضرة في رحاب مكتبة وتسجيلات النور الإسلامية بهبديشة والتي رقمها تجها 524030 وإلى إصدار قادم
إن شاء الله تعالى sida wada ogsoontihiin waxaanu muxaadaro qayim ah oo ka waramaysa xadiidkii rasuulka calayhi asalaatu wasalaam ee uu lahaa latattabicanna sanana man kana qablakum sibran bisibrin wadiraacan bidiraac xataa low dakaluu juxra dabbin ladakaltumuuh قالوا يا رسول الله اليهود والنصارى قال فمن الناس إلا أولئك الحديث وعلماء رحمة الله عليهم أي كتل مامين إنه يهي حديث متواتر وضرب آدي أدو بدن رسولك عليه الصلاة والسلام كقصة روري إلا علماء أي شرع أي لهم هو حديث قطعي الثبوت والله شرع رسولك عليه الصلاة والسلام وكسبا يهي sida uu tilmaamay alimaam safiyidiin raximah llahu tacaala iyo sidaasoo kale alimaam sancaani raximah llahu tacaala iyo culamo kale xadiidkaas oo ah xadiid aada u macno ballaaran oo waxa weeye arrin aada iyo aada muhiim ah xambaarsan ayaa insha allahu tacaala sheekhuna cabdikariim xasan aanu waxa weeye ka sugayna inuu noo sharxo oo insha allahu tacaala aanu ka faa'iidaysan doonaa si fiican kadibna haddii wakti uu soo haro su-aal ayaynu sheekha insha allahu tacaala weydiin doonaa oo waxa weeyaan kaga faa'iidaysan doonaa markaa sheekha ayaan kusoo dhaweynaya falyatafadal mashkuura maxmuuda الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد موضوع المحاضرة waxay ku saabsan tahay sida aad maqlayseen xadiidka rasuulka sala allahu calayhi wasalam uu yihi latattabicunna sanana man kana qablakum shibran bishibrin wadiraacan bidiraacin حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه قالوا يا رسول الله اليهود والنصارى اليهود والنصارى قال فمن حديث كاس آه وحديث صحيحة وانا حديث آه متواترة وطريق يفر بدن لبسه وريي بعض طرق كم إذا نواشيق دونا waxaanu ka waramayaa waxyaalo dhici doona ayuu nebigu sala allahu calayhi wasalam intaynay dhicin ka hor uu sii sheegay waxaanay u dhacday siduu nebigu u sheegay sala allahu calayhi wasalam ayay u dhacday qeyb ka midi qeyb ka midina weli waa dambaysaa waa soo socotaa marka xadiisku wuxuu ka mid yahay mucjizaadka rasuulka sala allahu calayhi wasalam buu ka mid yahay waayo arrin haybi ah oo qarsoon oo weli aan dhicin oo dhici doona ayuu nebigu sala allahu calayhi wasalam ka warramay siduu u sheegay ayaynay u dhacday saas aawadeed bay ahlucilmigu baraarujiyeen waxa uu ka mid yahay mucjizaatu rasuul sala allahu calayhi wasalam waxyaalaha nebinimada caddaynaya inuu rasuulku nebi ahaa oo rasuul ahaa waxyaalaha caddaynaya ee faraha badan leh ayuu xadiiskaasi ka mid yahay macnaha uu xadiisku tilmaamayaana waa xadiis macno ballaaran wey waa macno ballaaran oo waasica weeya waxaanu rasuulku sala allahu calayhi wasalam uu inoogu sheegayaa waxyaalaha dhici doona ee ummadda ka dhici doono oo inay waxyaalihii ummadihii hore sameeyeen oo kale inay samayn doonto wuxuu nebigu sala allahu calayhi wasalam u sheegayaa digis uu inooga digaayo inaynu waddadeedu raacno oo waxaasoo kale aynu la nimaadno waa taxdiir laynooga digayo haddii la yidhaahdo siday isu waafaqaysaa in la sheegay inay dhacayso iyo in laga digo inay dhacdo waxaa la odhanayaa isma diidaysa waayo sababta inay isu diidayni waxay tahay digista uu nebigu sala allahu calayh wasalam inooga digayo oo inaga reebayo ficilkii ummadihii hore sameeyeen oo kale inaynu samayno oo waxyaalihii xunxumaa ee ummadihii hore la yimaadeen oo kale in lala yimaado digista uu inooga digayaa waa sharci waa taxdiir sharciya waa digis uu inooga digayo sharci ahaan oo uu leeyahay waxaasi in la sameeyaa ma banaana kawaranka uu ka waramay nabigu sala allahu alayh wasalam ummadiisana inay cid caynkaa samaysaa jiri doontana waxay tahay waxay tahay taasina waxweeye qadar ahaan inay udhici doonto ayuu nabigu sala allahu alayh wasalam ka warramay sharcigana laguma lagama horgeeyo qadarka lagama horgeeyo oo lama odhanayo wixii uu ilaahay qadaro waa wanaagsan yihin lama odhanayo waayo ilaahay khayr iyo shar mid walba waa qadaraa sidii ku soo aroortay xadiiskii jibriil markuu jibriil weydiiyey nabiga sala allahu alayh wasalam qaala akhbirnii can aliimaan qaala an tu'mina biاllahi wamalaa'ikatihi wakutubihi warusulihi walyawmi alaakhiri wabilqadari khayrihi wa sharihi mawdicu shaahid waxaan u jeednaa arkaanta iimaanka ee lixda ah waxaa ka mida in qadarka la rumeeyo kiisa khayr kale iyo kiisa shar kale bimacnaa wax kastoo dhacaya khayr iyo shar inuu ilaahay qadaray rumaynta la rumaynayaa waxay ka mid tahay arkaanta iimaanka ee lixda ah marka laguma caaridi karo lagama horgeyn karo sharciga qadar lagama horgeyn karo haddii sharcigii laga horgeeyo qadar waxay noqonaysaa in la raacay waddadii ummadihii hore lumay in la raacay ayay noqonaysaa oo ummadihii hore waxay ku caarideen oo ka horgeeyeen sharcigii bay qadar ku horgeeyeen sayaqulu aladina ashrakuu law shaaa allahu ma ashrakna waxay uga jeedaan hadduu ilaahay dooni lahaa inaanan gaalnimo la iman lamaanu nimaadneen gaalnimada laakiin ilaahay baa doonay inaanu gaalnimo la nimaadno sidaas aawadeed baanu gaalnimadii ula nimi marka mar haddii uu ilaahay doonay inaanu gaalnimo la nimaadno wax kasta uu ilaahay doono waa wuxuu raalli ka yahay oo waxa isku xidhan doonitaankiisa iyo raalli ahaanshihiisa halkaana waxaa ka dhalanaysa bay yidhaahdeen shirkiga aad noo diidaysaan inuu ilaahay raalli ka yahay marka waxaa laynoo sheegay inay daliishadeen oo xujaysteen qadarkii ayaa laynoo sheegay ummadihii horena sidaas si la-eg bay samayn jireen ummadihii horena sidaas si la-eg bay samayn jireen sida aayadda lafteedaba lagu sheegay dhowr aayadood oo inay qadarkaa daliishadeen sheegayana waa soo arooreen yani marka fi suurati alancaam wa fi suurati alnaxli wa fi suurati yaasiin wa fi suurati zuhruf yani saddexdaas suuradoodba macnahaas waa kusoo arooray suuratu yaasiin waxaynu uga jeednaa u macnaha waasica ah oo qadarkii sharcigii inay ka horgeeyaan qadar an nuطcima man law yashaau allahu afcana waxay yidhaahdeen dadka fuqaradaa ilaahay baa faqriga u qadaray mar hadduu faqriga u qadaray in la yidhaahdo waxa la siiyo ma suuragal aha waayo hadday ku haboon yihin in wax la siiyo ilahay baa siin lahaa mar hadduu ilaahayba qadiyay oo siin waayey annaguna inaanu siino ma aha waayo ilahay baa marka uga raalli ahaaday faqriga sidaasay gaaladii ku hadashay laakiin waxyaalaha dhammaantood waa qadarkii oo la xujaysanayo wey qadarka in la xujaystaa markaa mid banaan oo waxa weeye macaasida iyo dunuubta iyo waxyaalaha ceebaha ah qadarka in loo xujaystaa ma banaana laakiin wixii masaa'ibah ee musiibe ah qadarka waa loo xujaysan karaa laakiin wixii dembiye ah iyo xumaan ah qadarka looma xujaysan karo daliil loogama dhigan karo hadalka ay gaaladu yidhaahdeenna waxa uu yahay kalimatu xaqin uriida biha batilun kelmaddu waa xaq law shaa allahu ma ashrakna xaq wey maxaa u daliila inay xaq tahay waxa u daliila qawluhu tacaala walaw shaaa allahu ma ashrakuu wama jacalnaaka calayhim xafiida fi suurati alancaam lafteeda ayuu ilahay waxa uu ku yidhi walaw shaaa allahu ma ashrakuu hadduu ilaahay dooni lahaa inaynay shirki iyo gaalnimo la iman yani lama yimaadeen laakiin ilaahay baa doonay inay shirkiga iyo gaalnimada ee ay la yimaadaan sidaas aawadeed bay ula yimaadeen oo u sameeyeen shirkiga iyo gaalnimada marka waa kalimatu xaqin uriida biha batilun kelmad xaqa weeye hadalkay yidhahdeen gaaladu low shaa araxmaanu ma cabadnaahum waa kelmad xaqa low shaa allahu ma low shaa allahu ma ashrakna waa kelmad xaqa laakiin waa kelmad xaqa muraadkay u jeedeen wuxuu ahaa batil bay uga jeedeen oo ay uga qasbinayeen oo waxay uga jeedeen wax kastau ilaahay raali wax kastau ilaahay doono raalli buu ka yahay mar hadday caynkaa iyada tahay na laguma ceebayn karo shirki inaanu la nimi midna lagu ceebayn kara ma aha sidaas iyada abay uga jeedeen aan usoo noqona xadiidka xadiidka waxaa laga soo wariyay abu saciid alkhudri inuu yihi can الnabiy salى اllahu alayh wasalam qala latattabicuna sanana man kana qablakum sibran sibran wadiraaca diraaca waxaa kaloo lafdi kale loo soo wariyey kushbihan oo riwaayadda bukhaariga soo warisa ka midi siduu ibnu xajar baraarujinayo wuxuu usoo wariyey shibran bishibrin wadiraacan bidiraaci xataa law dakaluu duxra dabin xataa law dakaluu duxra dabin tabictumuuh qulnaa ya rasuul allah alyahuuda wاnnasaara waxaa kaloo loo dabdiyey alyahuudu wاnnasaara in la kordhigo iyo in la godo qaala faman mutafaqu calayhi bukhaari iyo muslim baa labadiba soo wariyeen bukhari wuxuu kusoo wariyey fi kitaabi alambiya baabu ma dukira an baabu ma dukira can bani israa'iil oo kitaabu alambiya kamida waa kusoo wariyey oo saxiixiisa ah wuxuu kaloo kusoo wariyey fi kitaabi alictisaam bilkitaab wasunna kitaabkana waa kusoo wariyey oo mujaladka ugu dambeeya ku yaala baabkan baabu qawli nabiyi sala allahu alayh wasalam latattabicuna sanana man kana qablakum muslimna waa soo wariyey wuxuu kusoo wariyey fi kitaabi alcilmi oo saxiixiisa kamida ayuu kusoo wariyey sharxa muslim marka loo eego wuxuu ku dhacayaa yani siska lixiyo tobnaad aakhirkiisa ku dhacaya xadiiskaasi waxa uu nabigu sala allahu alayh wasalam ui latattabicunna tattabicuuna bay ahayd dabeedna waxaa markaa la geshay yani laamkii laamu tawkiid ayaa la geshay waxa marka ay tahay laamkaasi waxay tilmaamaysaa dhaar in la qadarayo wallahi baan ku dhaartay latattabicunna latattabicuu markaa tawkiid baa la raaciyey nuunu tawkiid almusaqal ayaa la raaciyey markaasaa waxaa dhacay usiqaa saakinayn wowgii baa la xadfay damadana waa la baaqi yeelay si ay baalli ugu noqoto kutusinaya in meesha waaw laga xadfay marka latattabicunna ilaahay baan ku dhaartayo waa raaci doontaan sanana man kana qablakum waddada ciddii idinka horeysay oo ummada ah wadadoodii baa raaci doontaan sanana waa ariiqa sunanana waa loo dabdiyey laakiin ibnu xajar iyo nawowi labaduba waxay markaa bilxuruuf ku dabdiyeen inuu siinku kor dhigan yahay muhallam shiika la yidhahdana waxaa laga soo wariyey yani sibri iyo diraac sanan baa lagu tilmaama marka waxay daliil u tahay in waxa weeye sanan marka inay tahay oo siinka la kordhigayo oo in la kordhiga ay ka fiican tahay in la godo latattabicunna waa raaci doontaan ilaahay baan ku dhaartay waa raaci doontaan oo waa raaci doontaan oo waa raaci doontaan sanana man kana qablakum waddada ciddii idinka horeysay oo ummada ah shibran bishibrin wadiraacan bidiraaci ama shibran shibran taaka taaka u raaci doontaan iyo dhudhudhudhuma u raaci doontaan bimacnaa waxa weye wax kastay sameeyaan waa samaynaysaan xataa law dakaluu juxra dabbin samictumuuh yani marka lafdi kale wuxuu sheegaya xataa law dakaluu juxra dabbin ladakaltumuuh yani haddii wax kale iska daaye bahalka dabbiga la yidhaahdo wadaadadu waxay ku sheegaan maansacagaleyda ama maansalugalayda kolba sida ay dadku u yaqaaniin bahalkaas godkiisa yani haddii ay xataa galaan waa ka dabagelaysaan waa ka dabagelaysaan calaa kulli xaal carabtu dabiga kay u yaqaaniin waa bahal shabaha bahalkaa mansacagalayda aynu idhaahno ayuu shakli ahaan u eg yahay laakiin xagga marka abuur ahaan waa ka yar yahay maansalugalayda ama maansacagaleyda xagga abuurka waa uga yar yahay marka godkaas bahalkaa dabiga la yidhahdo godkiisa xataa haddii ay galaan waa raacaysaan ama waa ka dabagelaysaan waxay yidhahdeen rasuulka ilaahay ow alyahuuda wاnnasaara ay atacni lyahuuda wاnnasaara ma yuhuud iyo nasaaraad ujeedaa yuhuud iyo kiristaan miyaad ujeedaa qolada qoladaad markaa leedahay waa raaci doontaan waxaa kaloo loo badiyey alyahuudu ay ahum lyahuudu ma yahuud baa kuwa la raaci doonaa wanasaara ma kiristaan baa kuwa la raaci doonaa qaala faman oo haddaa waa iyagu bimacnaa waa iyaga ayaa macnuhu u dhacaya xadiiskaas waa xadiiska abi saciid axaadiista kale marka aan yaro taabano xadiiska abi hurayra laga soo wariyey radia allahu canhu can inabiy sala allahu alayh wasalama qaal laa taquumu asaacatu xataa ta'kuda ummatii biakhdi lquruuni qablaha shibran bishibrin wadiraacan bidiraacin faqiila ya rasuula allahi kafarisa waruumi faqaala waman innaasu ila ulaa'ik xadiiskaas abi hurayra waxaa soo wariyey bukhaari ayaa wuxuu ku soo wariyey saxiixiisa fi kitaab alictisaam ayuu ku soo wariyey raqamka xadiisku waa toddoba kun saddex boqol iyo sagaal iyo toban xadiiska kalena waa raqamka ku xiga xadiiskana waxa uu sheegayaa qiyaamadu kici mayso ilaa ummadaydu ay markaa samayso ummadii hore waxay sameeyeen biakhdi alquruuni qablaha akhdi waxaa looga jeedaa bimacnaa siirada iyo ficilka ayaa looga jeedaa akhada fulan biakhdi fulan yani waxa weeye hebel wuxuu markaa yani qaatay haddii la yidhaahdo biakhdi fulan waxaa looga jeedaa facala ficila wa saara bisiirati sida ibnu xajarba fatxulbaariga ku sheegaya bimacnaa waxa uu raacay dariiqadiisii iyo ficilkiisii ayuu la yimi camalkiisii oo kaluu sameeyey baa looga jeeda xataa ta'khuda ummatii biakhdi lquruuni qablaha ruwaadda saxiixa soo wariyey raawi ka midi waxa uu soo wariyey in asili magaciisa la yidhahdo aan filayaaye bima akhada alquruunu siduu xaafid ibnu xajar ba uu tilmaamayo marka waxayna noqonaysaa biladi akhadathu alquruun ummadii hore waxay sameeyeen oo kalaad samaynaysaan bay macnuhu noqonaysaa maaduna waa mawsuul riwaayada kale ee saxiixa riwaayada nasafi waxaa kusoo arooray ibnu xajar ku odhanaya bima'khadi alquruuni qablaha cala kulli xaal waa bimacnan ummadii hore waxay sameeyeen oo kaley ummadana samaynaysaa ilaa ay samaysana qiyaamadu dhici mayso shibran bishibrin wadiraacan bidiraac dhudhudhudhun iyo taako-taako ayay ummadii hore waxay sameeyeen u samaynayaan dhudhudhudhun iyo taako-taakay u samaynayaan waxaa looga jeedaa bimacnaa waxa weeye aad iyo aad ba marka waxay sameeyeen a ula imanaysaan oo u waafaqaysaan oo imaam nawowi waxa odhanaya walmuraadu bishibri wadiraaci waju wa juxri dabi altamhiilu bishidati almuwaafaqati lahum waxaa looga jeeda taakada dhudhunka iyo doodka maanta lugalayda waxaa looga jeedaa waa tusaalayn laynagu tusaalaynayo sida markaa loo waafaqayo loo raacayo ummadii hore siday u daran tahay ayaa markaa laynoo tusaalaynaya oo taa laynoogu matalay hadallo kaleoo taa lamid a ayaa marka ahlucilmiga kalena marka ay sheegeen sida xaafid ibn xajar ba ciyaad uu kasoo noqonaya qaadi ciyaad faqiila yaa rasuula allahi kafarisa waruum mafaris iyo ruum oo kale ah kuwa la raacaya faqaala waman innaasu ila ulaa'ik yani dadku may ahaanin waa istifhaam bimacna alinkaar nafyi looga jeedo waman innaasu dadku miyay ahaadeen mana yani may ahaanin ila ulaa'ika kuwaad sheegtay mooyaane rawaha albukhaari xadiiskana bukhaari baa soo wariyey fi kitaab alictisaam buu ku wariyey saynu sheegnay axaadiis kale waxaa ka mid ah mustawrid ibnu shadaad ayaa xadiis soo wariyey oo nabiga sala allahu alayh wasalam u rafciyey inuu nabigu yihi la tatruku hadihi اlummatu shayئa min sanani اlawaliina xata ta'tiyahu ummaddani ka tegi mayso wax kamid a waddadii ummadii hore ilaa ay la timaado waxay dhaafaysaa ma jirto wax kastoo ummadii hore sameeyeen ummaddana waa samaynaysaa akhrajahu طabarani طabarani baa xadiiska soo wariyey xafid ibnu xajarna waxa uu tilmaamay inuu xadiisku xasan yahay oo saxiix yani markaa sharku saxiix albukhaari fatxulbaariga ayuu ku soo arooriyey waana ka aamusay isilaax baanu leeyahay xaafid ibnu xajar uu muqadimada fatxulbaariga ku sheegay hadiisaariga isilaaxaas oo ah haddii waxa weeye xadiis uu soo arooriyo oo aanu wax xukuma ka sheegin xadiiskaas oo uu sidaa ka aamuso inuu xadiiskaasi agtiisa ka yahay cala aqali alaxwaal xasan inuu ka yahay sidaana wuxuu ku sheegay muqadimada saxiixiisa ayuu sidaas ku sheegay marka sidaas awil xafid ibnu xajar sukuudka uu ka aamusay fatxulbaariga kaga aamusay ayuu waxa weeye xadiiska ku taxsiiniyey qaacidada waxay u taalaa waa fatxulbaariga ama kutubtiisa kale sida talkhiiska iyo kutubta lamidka ah kuwaasoo kale markaa lagama qaadanayo sukuudkiisu inuu taxsiin yahay laga qaadan maayo وصححه الألباني الباني حديث سواء صحيحية وحول صحيح وي وعلى كلا لقى سوري عبد الله بن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لتركبن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع وحمرك أوراء من دونتان وذبي عدي من كهر ريسي تاكتاك يددلدن حتى لو أن أحدهم دخل جحر ضب لدخلتم وحكى ليس كذا يهدون الكود وقالوا godka maansalugalayda hadduu galo godkeeda ama maansacaagalayda ladakhaltum idinkuna waa gelaysaan waxataa law ana axadahum jaamaca ummahu biariiqi lafacaltumuuh wax kale iska daaye hadduu mid ummadihii hore ka midi hooyadii uu waddada bartankeeda ku fuuro ou naagnimo ka doono ummadaydana cid sidaa samaysa waa laga helaya ummadaydana cid sidaa samaysa oo hooyadii markaa waddada bartankeeda ku fuusha waa laga helaya وهو الحاكم حاكم بقى سوري والبزار وسوري وصححه الحاكم ووافقه الذهبي وحسن اسناده البزار وصحح سنده المناوي هيا شيء حوي حاكم وحكل عدي حتى لو ان احدهم جامع امراته لكن اهل العلم قاركود وحي برارسيين تاس خطا اي صحي امه حديث يا هيساسا ولي مصادر سكرنا اي سلا اسوريين اي امراته وان واهين امه يا علماء سابر الكسين وحكم الشيخ الالباني رحمه الله عليه xadiiska waxaa kale oo saxiixiyey munaawi waxaa kale oo saxiixiyey albani saxiixad iyo saxiixuljaamica labadaba ku saxiixiyey waxaa kale oo la soo wariyey can shadaad ibni aws marfuucan layaxmilana shiraaru hadihi lummati shiraaru hadihi اlummati calى sann اladina khalow min qablikum ahla اlkitaabi ama loo dabdiyo ahlihi kitaabi xadwa alqubati bilquba rawahu axmed yani xadiiskaasna waxa uu tilmaamaya ummadayda kuwa sharka badani waxay markaa la iman doonaan oo raaci doonaan wadadii ummadihii ka horeeyey ahlu kitaabka ahaa wadadoodii ba raaci doonaan waxay markaa u raaci doonaan yani si ficilkoodii ay markaa si dhamaystiran u shabahaan alquba bilquba xadwa alqubati bilquba bimacnaa waxa weeye gantaalku yani fallaadhu markaa labada markaa yani baal ee ay leedahay siday isu la-eg yihiin oo kale ayaa ficilkooda iyo ficilkiinu isu shabahaya oo aynay ziyaado u kala yeelanayn yani fallaadhu labada markaa baal ee loo yeelaa waa la isla ekaysiya lama kala miisaan badiyo lama kala dheereeyo lama kala gaabiyo bimacnaa waa siman yihiin waana isla eg yihiin waayo haddayna isu dheeli tirnayn yani wixii lagu tuurayey ma noqonayo mid markaa yani saani ugu dhaco u asiibo oo markaa ma fiicnaanayo tuuritaankii ma hagaagayo markaa si uu tuuritaanku hagaago labada fallaadood waa isleegyihiin fallaada labadeeda baal waa isleegyihiin marka labada baal sidaynay ziyaado u kala lahayn baan ficilkood iyo ficilkiinuna aynay wax ziyaado u kala yeelan doonin waxaa kaloo laga soo wariyay can cabdillahi bni camr bn alcaas marfuucan latarkabuna sunata man kana qablakum xulwaha wa muraha ama xuluwaha wa muraha rawahu shaaficiy bisanadin صaxiix sida xaafid ibn xajar ba uu ku odhanayo fatxulbaariga cala kuli xaal ariiqyada xadiiska lagu soo wariyey waa fara badan yihiin laakin waxaynu ka misaalinay lixdaa ariiq baynu ka misaalinay ama lixdaa صaxaabi ayaynu ka misaalinay lakin waxa weeye ariiqyo fara badan ba xadiiska lagu soo wariyey ahlulcilmiga qaarkoodna waxay sheegeen yani inuu mutawaatir yahay ayay markaa tilmaameen macnaha xadiiska markaynu usoo noqono labada xadiisee hore waxaa lagu sheegay laba qolo xadiiska abi saciid waxaa lagu sheegay kuwa la raacaya ee lagu dayan doonaa inay yihiin yahuud iyo nasaara xadiiska markaa abi hurayrana waxaa lagu sheegay inay faris iyo ruum yihiin axaadiis kaleo aan markaa yani cid cid gaara aan khasisinna waa jirtaa oo yidhi ummadii idinka horeeyay un itlaaqay xadiistaasna caam weeyi marka ahlucilmiga qaarkood waxay yidhaahdeen waxaa lagu kulminayaa oo laysugu keenayaa labada xadiis ahlucilmiga qaarkood waxay yidhaahdeen labada xadiis isma diidayaan waayo marka la yidhi yahuud iyo nasaara dariiqooda la raacaya ee waddadoodii la raacayaa haddii la eego faris iyo ruom nimanka ruom la yidhahda waa reer yurubke waa nasaaro kiristaan weeyi marka iyadii waxay ka mid yihiin labadii qole lagu sheegay xadiiska kale qolada furus la yidhahdana yuhuud baa ku jirta yuhuud ayaa qolada furus la yidhahdana ku jirta jawaabtaa waxaa ku jawaabay karmani shiikha la yidhahdo oo shuraaxda bukhaariga ka mid ah xaafid ibnu xajarna fatxudaariga waa kaga soo naqlinaya waxaa kaloo lagaga jawaabay in la yidhaahdo labadan isma diidayaan oo waxayna isu diidaynin tusaalayn baa looga jeedaa oo qorana in lagu xasriyo loogama dan laha waxaana weliba taa qariina u ah kafarisa waruum kaafu tamsiil baa la raaciyey kaafu tashbiih kafarisa waruum marka waxa weeye taasina waxay tilmaamaysaa inaan looga jeedin xasrin lagu koobayo inaan looga jeedin baa laga qaadanaya laakiin xaafid ibnu xajar jawaabtaa dambe waa ka daba tegey waxaanu yihi waxaa ka hor imanaysa hadalku nabigu yihi sala allahu alayh wasalam waman innaasu ilaa ulaaik oo yihi dadku markaa wax kale may ahaanin kuwaas mooyaane bimacnaa dadka la raacaya waa kuwaasun marka waayo daahirka xadiidku wuxuu sheegayaa xasrin buu sheegaya lagu koobaayo cidda la raacayo wadadoodii lala imanaya inay yihiin yuhuud iyo nasaaro inay yihiin waxa uu kale soo naqliyey xafid ibnu xajar jawaab kale uu karmaani kaga jawaabay wuu yihi oo wuxuu yihi koobista dadka lagu koobay faris iyo room waxaa looga dan leeyahay dadka la raacayo ayaa lagu koobay labadaa qolo oo cid kaloo la raacayaan jirin xafid ibnu xajar isagoo arrinkaas sii bayaaminaya waxa uu sheegay oo uu yihi markii nabiga sala allahu alayh wasalam lasoo diray mulkiga dhulka waxaa sheegan jiray laba qolo laba boqortooyo oo waaweyn mid waxay ahayd room midna waxay ahayd faris labada boqortooyo maadaama dadka ay sheegan jireen dhulalkaba markaa mulkigooda ay sheegan jireen oo ummadda inta kale ay tabac ahayd waxaa la sheegay in ciddii xukumaysay ee marka awoodda badan lahayd ee ciddii atbaacda ahayd iyaga dabagelayay waxaa laga soo qaaday yani waxa weeye inay iyaga taabicu yihiin ama waxaa laga soo qaaday sidii waxaan jirin laba mid weeye in la leeyahay isla iyagun bay ku jiraano waxay xisaabsan yihin inay yahuud iyo nasaare ka mid yihiin waxaa kaloo markaa lagu tawjiihin karaa in la yidhahdo sidii waxaan markaa shayba ahayn oo waxbaba ahayn baa laga soo qaaday xaafid ibnu xajar laakiin jamci kale uu ku jamcinaya xadiiska oo isugu keenaya sidaas kale waxay tahay waa inuu yidhaahdo xaalado kala duwan baa lagu xambaaraya xaalado kala duwan baa lagu xambaaraya oo haddii laga laga tilmaamayo xagga siyaasada iyo maamulka iyo xukunka haddii xaggaa la sheegaayo waxa dadku ay raacayaan faris iyo room haddii xagga diinta usuusheeda iyo furuucdeeda la sheegaayona waxay raacayaan yahuud iyo nasaara sidaas iyadaabaa lagu kulminayaa ayuu xaafid ibnu xajar u yidhi laakiin axaadiista kale laftooda waxaa ku sugan cumuum cumuum baa ku sugan cumuumka ku suganna waxay tahay markuu nabigu yihi sala allahu alayh wasalam latarkabunna sanana man kana qablakum shibran bishibrin wa diraacan bidirac xadiiska ibnu cabaas yahuudiya nasaara iyo faris iyo room midna lama sheegin manna waxay ka mid tahay siyaqu lcumuum man waxay ka mid tahay waa mawsuul siyaqu lcumuum bay ka mid tahay maadaama siyaqu lcumuum ay ka mid tahay oo caamnimo faa'iideynayso wax alla wixii ummada ka horeeya gaalo ahaa baa soo gudagelaya waxaa soo gelaya yahuud waxaa soo gelaya nasaara waxaa soo gelaya faris iyo ruum waxaa soo gelaya caadi iyo samuud iyo qawmu luut iyo ummadihii kale lamidkaa dhammaantood inay soo gudagelayaan walow haba ugu sii badnaadaan cidda la raacaya yahuud iyo nasaara ha ugu badnaadaane inay dhammaantood ku xaroonayaan ayaa marka arjaxa wallahu aclam waxaanay odhan noqonaysaa marka la yidhi yahuud iyo nasaara la raacaya iyo marka la yidhi faris iyo ruum baa la raacaya iyo marka la yidhi ummadii horaa la raacaya isma dibayaan waayo waa tansiis cala bacdi afraad alcumuum afraad ilcaam afraaddii caamka wax ka mida oo xukumkii caamka xukum waafaqaya lagu nasgareeyay noqonaya afraaddii marka caamka bimacnaa caamkii wax ka mida oo xukumkii si gaara loogu xusay ayaa laga qaadanaya ahlu cilmiguna waxay qabaan sida jamaahiiru ahlicilmi salafan wa khalafan ay ku tageen haddii afraadda caamka bimacnaa cumuumka wax soo gudagelaya oo kamida haddii xukumkii caamka xukum waafaqaya lagu sheego inaan takhsiis wax la yidhahdo laga qaadanayn takhsiis wax la yidhaahdo inaan laga qaadanayn وذكر ما وافقه من مفرده ودعا ودعا ضمير البعض والاسباب وذكر ما وافقه من مفرده ودعا وحكت التابوي لصاحب المراخي آه، ضمير البعض والاسباب يعني بعض ضمير كونه قنية عمومك بقى يعني هدي قيد كمية عمومك يعني ضمير مركا لو عشو عامك او بعض مركا كمية ضمير لو عشو تخصيص لغا مقاكو والاسباب اسباب تاني واحد لغو خسي سنة كتب اسباب تاني واحد لغو خسي سنة تخصيص مكان تصار وذكر ما وافقه من مفردي عامك أفراديسة أمام مدركيسة وحوافقها هي حكمك عامك حكمك عامك وحوافقها هي هدي مركا لبحث حكمك أيضا تخصيص لك مقاطع مركا وحي نقول كرتا وذكر ما وافقه من مفردي وحي إشكال قلين كرتا ورواية لورنيسة ومن الناس إلا أولئك أيضا وحي لقول توجيهين كرا في أن مركا خلافين سيدا وحوي أحاديثة كلمركا أي تلماميسة وأن فائدين يعني وحوي in wax kastaba cidda laga raacaya faris iyo rumun ay yihiin oo la odhan karo yani wixii siyaasadda iyo xukunka ku saabsan ciddaa ka raacaysaan waa faris iyo rumun ama waxyaalaha kale umuurta diinta iyo inxiraafaadka ummad idinka horreeya o dhan waa raacaysaan wallahu aclam xadiidka ummadaha hore waxa laga raacayo waxaa looga jeedaa waxyaalaha xun ee mukhaalafaadka ee sharciga lagu khilaafayo ahlucilmiga qaarkood waxay yidhaahdeen waxaa looga jeedaa macaasida iyo bidaca oo wixii gaalnimo ah ummadii hore waa laga raacaya loogama dan lahaa waa mas'ala waa usoo noqonayna waxaan se ka hor baraarujinayaa marka la yidhi ummadii horea raaci doontaan culammadu waxay yidhaahdeen waxaa looga jeedaa almuraadu bihi almajmuucu liljamiic waxaa looga jeedaa bimacnaa ummadda duuduubkeeda cid ka mida ayaa waxay raaci doontaa ummadii hore dariiqoodii iyo ficiladii xunxumaayay la yimaadeen laljamiic loogama jeedo dhammaan ummatu muxamed waxay wada raaci doontaa ummadii hore lumay bay wada raaci doontaa loogama dan lahaa laakiin waxaa looga dan leeyahay ummadda guud ahaan marka laysu duuduubo qayb ka midii waxay raaci doontaa qaybtaasi ha badnaate ama ha yaraatee ummadii hore dariiqay mareen in looga jeedo majmuuca ee aan jamiica looga jeedinna waxa u daliila xadiiska tilmaamaya nabigu sala allahu alayh wasalam uu yihi laa tazaalu daa'ifatu min ummatii daahiriina cala alxaq laa yadurhum man khadalahum wala man khaalafahum xataa yaatiya amru llahi wahum cala dalik xadiiskaasna waa xadiis mutawaatira afar iyo toban saxaabida ahlucilmiga qaarkood ay saxeen oo markaa laga soo wariyey waana laga yaabaa dariiqyo sheegayna inay jiraan oo marka waxa weye saliim hilaali afar iyo tobanka dariiqa ee usaxayo afar iyo tobanka saxaabi ee laga soo wariyey oo mid walba ay dhici karto qaarkood weliba dhowr dariiq in lagaga soo warinayo yani dariiqyada qaarkood weliba inay sheegeenna waa surowda marka xadiiska ahlucilmiga qaarkood waxay tansiisiyeen xadiis mutawaatira inuu yahay oo xadiiska mutawaatirkay kusoo arooriye marka laa tazaalu taa'ifatu min ummatii daahiriina cala alxaq ummadayda qayb ka midi kama suulayso inay tahay xaqa mid ku qaaliba oo ku gacan sarraysa alfaada qaarkood waxaa ku soo arooray laa tazaalu aaifatu min daa'ifatu min ummatii cala alxaqi mansuuratan xaqa in loogu gargaarayo ka suuli mayso laa yadurhum man khadalahum walaa man khaalafahum xata yaatiya amru llahi wahum cala dalik sheekh taqyadiin ibnu taymiya raxmat ullahi calayhi waxa uu yihi xadiidkan waxaa laga qaadanayaa ummaddu inay u qaybsanto saddex qaybood salaasu dawaa'if daaifa muxiqa mansuura daaifa xaqa ku sugan oo xaqii loogu gargaarayo ama daahira xaqii haalib ku ah oo ku gacan saraysa wa daaifa mukhadila wa daaifa mukhaalifa daaifada muxiqada ahi waa daaifada xaqa ku sugan xaqana u nusraynaysa afyi adin ugu gargaaraysa bimacnaa xaqii u gargaaraysa oo caddaynaysa baatilkii radinaysa haddii gacan iyo awoodi ay suuragal tahayna gacanta markaysaga ka jihaadaysa waa daaifada daaifada mukhadilada la yidhaahdaa xaqii waa garanaysaa markaad la sheekaysato waxay qiraysaa waxaasi waa xaq maxaad igu gargaari weydi maxaad igu nusray weydi maxaad u caddayn weyday dabeedna waxay sheegayaan marka cudur daaro tacillaad kayta wakayta halkay ka dhacday waxaan baa jira cankan baa jira ma caddayn karayo iyo marka waxyaalaan xeerinaya umuurha noocaasay odhanaya oo mukhadiila xaqii waa garanayaan laakiin xaqii uma gargaarayaan oo taa'ifadii muxiqada ahayd kaalin boodhnay ku bane ku baneeyeen oo garabkooday kaga baxeen garabkooda waa baneeyeen xaqii iyagoo gargara garanayay u gargaari waaye daa'ifada kale ee saddexaad waa mukhaalifa xaqiiba waa garab marsan yihiin iyagu waa mubtil oo batil bay u saaxiib yihiin saddexda waa xadiiskaa laga qaadanaya laa tazaalu daa'ifatu min ummatii daahiriina cala alxaqi ama cala alxaqi mansuuratan waa daa'ifadii muxiqad ahayd laa yaduruhum man khadalahum waa daa'ifadii mukhadilada ahayd ee xaqa garanaysay ee xaqa u nusrayn weyday u gargaari weyday walaa man khaalafahum waa daa'ifadii mukhaalifada ahayd ee iyadu munxarifada ahayd ee xaqa khilaaftay oo xaq iyagu marka waa garab marsan yihinba saddexdaa daa'ifo ayuu xadiisku uqaybinaya ummadda marka inaan ummadda laga waayeynin qolo xaq ku sugan oo xaqaa u gargaaraysa u nusraynaysa inaan laga waayin ummatu maxamed sala allahu alayh wasalam walow haba tiro yaraadaane ayuu xadiisku cadiya xataa yaatiya amrullah amrullah waxaa looga jeedaa waa saacadda qiyaamadaa loo jeeda axaadiista qaarkoodna waxay fasirtay dabaysha ka soo horeynaysa qiyaamada oo qof kastoo muumina nafta ka qabanaysa ilaa waktigaa inuu markaa xaqu joogaayo mu'miniintuna joogayaan laakiin markay timaado dabaysha qof kastoo muumina nafta ka qabanaysa waxa isu horaya dadka kuwii ugu sharka badnaa marka ilaa saacaddu ka kacayso qiyaamadu ka dhacayso waxaa looga jeedaa saacaddoodii oo iyagu ka dhimanayaan waa weji culamada qaarkood ku tawjiihiyeen waayo qiyaamadu waxay uqaybsantay qiyaama kubraa wa qiyaama suqraa qiyaamo weyn waa qiyaamada calaamaadka leh waa maalinta weyn ee marka waxa weeyaan yani shanigeedu iyo xaalkoodu xaalkeedu um yani markaa dadkao dhan uu camimayo ee wada gaadhayo ee uu markaa samada iyo dhulkaba isbedel ku imanayo waa taas wey qiyaama suqraa waa maxay waa geerida oo qof walba markay geeridiisu u timaado qiyaamadiisi waa u timi waayo nabiga sala allahu alayh wasalam xadiiska muslim saxiixa kusoo wariyey niman odayaala u yimi oo da- waaweyn waxay ku yidhahdeen rasuulka ilaahay oo nooga waran goormay qiyaamadu kacaysaa markaasaa nabigu sala allahu alayhi wasalam waxa uu ku yidhi in yacish haada xataa yudrikahu alharam faqad qaamat saacatukum inaan dhalinyara oo la socday buu nabigu eegay sala allahu alayhi wasalam markaasuu nimankii odayaasha wuxuu ku yidhi inankaa dhalinyaradii hadduu noolaado ilaa intuu ka gaboobaayo oo aan geeri intaas soo haleelin oo la daayo cimriga loo daayo ilaa intuu ka gaboobaayo odayaalow qiyaamadiin idinka waa kacday waa dhimanaysaan buu jeedaa nabigu sala allahu alayh wasalam waa qiyaama suqra waa saacaddi yaray marka waxa weeye amrullah ama saacada hadday alfaada qaar ku soo aroortayba waxaa looga jeedaa saaca suqra bay culamada qaarkood yidhahdeen ahlu cilmiga qaarkoodna waxay yidhahdeen amrullah waxaa looga jeedaa dabaysha ka soo horeysa qiyaamada marka calaa kulli xaal ilaa waktigaa laga gaarayo mu'miniin la waayi maayo dariiqa xaqa ku quman oo u gargaaraysa maadaama ay sidaas yadaa tahay waxaa looga jeedaa majmuuca ummadda cid ka mida ayaa inxiraafka iyo baadidu ka dhacaysaa laakiin ummadda dhammaanteed waa ka wada dhacaysaa oo baadiday ku kulmaysaa loogama jeedo waayo nabigu sala allahu alayh wasalam waxaa laga soo wariyey inuu yihi laa tajtamicu ummatii calaa dalaala ahlu cilmiga qaarkoodna xadiiskaa waa taxsiiniyeen haddaynu haddaba waxyaalaha mukhaalafaadka aynu misaalinayna usoo noqono ahlu cilmiga qaarkood markay xadiiskan ka waramayeen waxay yidhaahdeen waxa ummadaha hore laga raacaya lagaga dayanayo ee ummaddani ka raacaysaa waa macaasida iyo bidaca laakiin gaalnimada ma aha culamada sidaa tiri waxaa ka mid ah imam النawwi oo waxa uu yihi wاlmuraadu almuwaafaqaة fi اlmacaasi wاlmukhaalafaati la fi اlkfri muraadka looga jeedaa waxa weeyaan in markaa lagu waafaqayo ummadihii hore waxyaalaha macaasida ah iyo waxyaalaha sharciga lagu khilaafayo in lagu waafaqayo la fi اlkfri inaan gaalnimada lagu waafaqayo loogama gaalnimada in lagu waafaqayo loogama jeedo gaalnimada in lagu waafaqayo loogama jeedo sharxu muslimka ayuu sidaa ku odhanaya wakadalika hadalkaa uu tilmaamay alimaamu nawowi waxa kaloo tilmaamay udbi iyo sanuusi oo labaduba shuraaxda muslimka ka mid a labadubana siaas yadaa bay u qoreen oo waxay ka istisnoodeen kufriga oo waxay yidhahdeen ummaddan yani markaa kufrigii yada inay ku waafaqayso ummadii hore loogama jeedo laakiin ahlucilmiga qaarkood taa yadaa waa camimeen oo waxay yidhahdeen ummadii hore waxay la yimaadeen oo kaley ummaddani la imanaysaa waxyaalihii sharcigu diidaya waxaana ka mid ah qaadi ciyaab oo waxau yihi الشبر والذراع والطريق ودخول الجحر تمثيل للاقتداء بهم في كل شيء مما نهى الشرع عنه وذمه يعني مركا قاضي عياض السلاس يلافو يري في كل شيء عموم بانو كانت وحكستو شرعي النهيي او رابي او ايبيي الا قد ايوه ايا لغو مثالين ايا فتح الباري كانوا كسوا نقلنا يا حافظ ابن حجر معناها انا تقريريين انا علمك لو سلاس يلا مركا يدنا tilmaamayna waa jiraa waana qowlka sawaabka in sha allah waxaana ka mid a shuraaxda kitaab tawxiid bacdi ka mid a sida waxa weye saaxibu saytuun iyo kayruhu waxay markaa iyaguna ku tageen in waxa weeye wax kasta ummadii hore la yimaadeen ama gaalnimo iyo shirki ha ahaato ama macaasi ha ahaato ama bidac ha noqoto in ummadana cidla timaado laga helaayo weliba macnaha ay sheegeen waa ka sawaabkaa weeye waxaana u daliila xadiiska abi waaqid allaysi can abi waaqid allaysi qaala kharajna maca rasuuli llahi sala allahu alayh wasalam ila xunayn ونحن حدثاء عهد بكفر وللمشركين سدرة يعكفون عندها وينوطون بها أسلحتهم يقال لها ذات أنواط فمررنا بسدرة فقلنا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله أكبر إنها السنن قلت من الذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون والذي نفسي بيده لتركبن سنة من كان قبلكم يعني حديثku waxau yahay nas wuxuu ku yaho ku cad yahay waxa ummada hore laga raacayaa inay shirkiga xataa ka mid yahay oo ummadani markaa xataa qaar shirkiga ka raaca inay ka mid noqon doonaan baa xadiisku ku cad yahay xadiiskana waxaa soo wariyay imaam axmed tirmidi iyo nasaa-i ibnu xibaan tabarani abu yacla ibn abi shayba cabdirazaq yani asancaani dhammaantood waa soo wariyeen waana xadiis صaxiixa weyi culamada صaxiixsay waxaa kamid a tirmidi oo waxa uri waa xasanu صaxiix ibn xibaan baa kamid a waa صaxiixiyey waxaa kamid a albani baa kamid a oo xadiiska waa صaxiixiyey arnaut baa kamid a waxa uri waa صaxiixun calaa sharطi muslim marka xadiiskaasi nabigu salى الlahu alayh wasalam markii ay saxaabada qaarkood ay yidhaahdeen oo waktigay soo islaameen dhaweyd oo weli waxyaalaha qaarkood oo shareecada kamid a aan aqoon weli u yeelanin ayaa waxay ku yidhahdeen rasuulka ilaahay o ijcal lana data anwaatin kamaa lahum datu anwaat waxay soo mareen niman mushrikiinta kamid ah oo geed ay ka barakaystaan oo hubka sudhaan oo daatu anwaat la yidhaahdo ayay markaas samaysteen oo lahaayeen geedkaasay waxa weeye qadarin jireen waa ka barakaysan jireen hubkay sudhan jireen waxay qabeen hadday hubka sudhaan in loo gargaarayo ay nasri helayaan ay ku guulaysanayaan hubkaas anwaain kamaa lahum data anwaat yani geed sudhasho u saaxiiba aan hubka sudhan oo ka barakaysano noo yeel sida iyaguba geed ay dul ictikaafaan oo hubka sudhaan oo ka barakaystaan ay leeyihiin nabigu sala allahu alayh wasalam waxa uu yihi allahu akbar inaha sunan waa wadooyinkii umadii hore allahu akbarna wuxuu yihi tacajub riwaayada tirmidi waa subxaana allah waxaa laga qaadanaya in allahu akbar ama markaa subxaana allah la odhan karo yani cinda tacajub khilaafa liman kariha min asalaf lafdigaa markaa iyadoo la khilaafhayo cidda cidda markaa karaahiyaysatay oo salafka ka mid a oo bacdu salaf baa waxay yidhaahdeen wakta tacajub waktiga la yaabitaan qofku ay kusoo darido inuu allahu akbar ama subxaana allah inuu yidhaahdaa waa karaahiyo laakiin waa qalad ama haddayna nabigu sala allahu alayh wasalam uu yihi waxa uu nabigu sameeyey in la yidhahdo waa karaahiyo biduuni daliil see wax banaan ma aha inaha sunan waa wadooyinkii umadii hore dariiqyadii wey qultum aladi nafsi biyadi kama qalat banu israiil limuusa ijcal lana ilahan kama lahum aaliha qaala inakum qawmun tajhaluun marka wadadii ay la yimaadeen yuhuudi dariiqii yuhuudeed oo la raacay inay taasi tahay buu nabigu ku sheegay sala allahu alayh wasalam oo ay la mid tahay ijcal lana ilahan kama lahum aaliha ijcal lana ilahan kama lahum aalihana waa shirki akbar wakadalik tabaruka geed laga barakaystaana waa shirki akbar bacdu ahlicilmi oo waxa weeye yidhi yani laga fahmayo hadalkooda inuu shirkigani asqar yahay baa jira maxamed ibn cabdilwahaabna waxaad moodaa hadalkiisa nowcan ma tacaarud inuu ku jiro waayo marna masaa-isha xadiiska uu kala baxay waxa uu ku darayaa in jahli loogu cudur daaray jahli in loogu cudur daaray waayo ereygaa kumay gaaloobin marna waxa weeye waxa uu tilmaamayaa marna waxa uu tilmaamayaa inuu shirkigu akbar iyo asqar labadaba leeyahay oo shirkiga qayb asqar inay ku jirto waayo kumay kufrin ereygan marka wuxuu ishaaraya calaa kuli xaal inay tani shirki asqar ahayd lakin waktiyada qaarkoodna wuxuu tansiisiyey shirki akbar inay ahayd sidaas aawoodee aqwaasha marka ama hadallada imaamku ka yidhi maxamed ibn cabdilwahaab hada masalada waxaa ku sugan tacaarud sababkuna waxay tahay siday ahlu cilmi badan ay sheegeen in arrinkani uu ahaa shirki akbar gaalnimo weyn inay ahayd waayo tabaruga geed laga barakaystaa yani waxa weeye waa kufri akbar wey waa gaalnimo weyn oo milada islaamka laga baxay nimankana waxa weeye sida saxiixa waxaa loogu cudur daaray jahli garashada aynay garanayn baa loogu cudur daaray sidaas aawadeed buu kashfu shubahaat waxa uu ku yihi shiiku haddii waxa weeye nebigu sala allahu alayh wasalam markuu u caddeeyey ee uu ka reebay dabadeed ay la iman lahaayeen lakafaruu waa gaaloobi lahaayeen marka hadalkiisaas uu ku sheegay kashfu shubhaadna wuxuu yahay waa caynu sawaab oo sawaabkii laftiisii wey sawaabka laftiisii sida xaqa sawaabka a weeyaan marka xadiisku calaa kuli xaal waxau nabigu yihi sala allahu alayh wasalam waladii nafsii biyadihi latarkabunna sunata man kana qablakum sunata man kana qablakum culamada kufri akbar inay tahay tilmaamayna waxaa kamid ah ibn cabdilwahaab yani fi bacdi aqwaali saas iyadaaba ku tilmaamay waxaa kamid a abu butayl waxaa kamid a saaxibu taysiir taysiirulcaziizka saaxibkiisa kamida waxaa kamid a culamada mucaasiriinta bacdi kamidna saas iyadaa bay ku tageen oo waxa wey ibnu cuthaymiin iyo kayrkiiba kamid yahay calaa kuli xaal waa sidaas sawaabka wey waladii nafsi biyadii latarkabunna sunata man kana qablakum marka xadiiska abiwaaqidna wuxuu kamid yahay axaadiista yani abiwaaqid ragga soo wariyay xadiiskaas latarkabunna ayuu kamid yahay oo aakhirka xadiiskay ku jirtaa sidaas aawadeed hadalka nawowi iyo ubdi iyo sanuusi oo dhammaantood shubaxda muslim kamida ay ku tageen waxa ay yihiin marka hadal kalad ah oo kufrigay ka istisnoonayaan saxna waxaana laga yaabaa hadalka waxa ku kalifay inay sidaa yidhaahdaan inay tahay inay is yidhaahdeen xadiiska inay ka fahmeen ummadda dhammaantood in wax ummadii hore kamida inay raacayaan inay sidaa ka fahmeen baa laga yaabaa marka taasaa ku kaliftay baa laga yaabaa in kufriga ay ka istisnoodaan laakiin waa inaga cadaynay in looga jeedo ummadda bacdi kamida ayaa raaci doonta laakiin kolleyba wakti kasta cid hanuunsanaan doontaa inay ku jirto hore ayaynu usoo tilmaamay haddaba umuuraha ummadaha hore markaa laga raacay hadday gaalnimo tahay hadday macaasi tahay hadday bidac tahay way tiro badan tahay majlis iyo laba majlis toodna laguma koobi karo laakiin waxa aynu samaynaynaa keliya waxa weeyaan waa tusaalayn umuuraha wax kamida aynu tusaalaynayno khisaal fara badan oo masaa'il jaahiliya waxyaalaha la yidhaahdo waxay yihiin markaa badankoodu waxyaalo ummadii hore lagu raacay bay yihiin qur-aanka iyo sunnadana waxaa laynagu sheegay wax fara badan oo ummadii hore lagu raacay ayaa markaa laynagu sheegay xadiiskan latarkabunna sana man kana qablakum ama latatabicunna sana man kana qablakum loogama jeedo keliya waxa laga raacaya waa siyaasad iyo iqtisaad oo keliya oo bacdu naas ba waxaa xadiiskan markay soo qaataan ama doonaan inay sharxaan waxay ku sharxayaan oo keliya yani asiyaasa aliqtisaad yani alistimaac umuuraha bulshada umuuraha siyaasadda umuuraha maamulka umuuraha waxa weeye dhaqaalaha umuuraha noocaas ay tabac u tahay ummadani ummadihii hore ay raacday oo siyaasadda waxay ka qaadtaa ummadda gaalada ah oo dhaqaalaha waxay daba joogtaa ummadda gaalada ah oo qawaacidda ay dhaqaalaha ku maamulaan waxa weeye waa qawaaciddii markaa gaalada xaggooda ka timi oo ribo iyo qarmuun iyo waxyaala lamid ah oo bulshada iyo waxyaalaha lamidka ah sidaasi leeg waxay ka yani tabac u yihiin yani ummadda gaalada umaraha la sheegay waa dhab waa israag laakiin cudurkii ka weynaanshaha badnaa lama tilmaamin oo usuul diin wa furuucuhu ayay dhammaan ka raacayaan marka usuulu diinka waa weyn in la misaaliyo baa ka haboonayd umuraha in la misaaliyo laakiin waa xaq umuurahaas inay ka raacayaan waxyaalo badan oo xun oo ummadda gaalada ay la timaado xadiidkana lagama qaadanayo wixii wanaagsan ee shareecadu aynay diidaynin ummadaha markaa gaaladii haddii ay sameeyaan in marka laga fogaanayo lagama tilmaamayo oo maanta hadday gaalada ku yidhaahdaan qodobku waxuu yahay iska daa macnaheedu ma aha yani qodobka markaa xumaanshihiisa madaalaynu ka qaadanaa kama qaadanayno waynu qodobkeena halkii aynu ka haynaa odhan mayno sidaas waa halad bacd almutaxamisiin oon shareecadana aqoon fiican ulahayn waxay ku kaliftay inay yidhahdaan waxa weeye qodobka halkii ha laga hayo waayo gaala waxay tidhi qodobka markaa waxa weye hala dabargooyo maadaama gaala ay tihi qodobka hala dabargooyo gaalada waa in la khilaafaa dadkaana waxaa ku qalloocday xamaasada keliya hayo waxaa ku qalloocday mukhaalafada gaalada la khilaafayo amarka layna amray iyo tashabuha gaalada la shabahayo laysu ekaysinayo diiditaanka laynoo diiday oo rasuulku sala allahu alayh wasalam uhi man tashabaha biqawmin fahuwa minhum ka qolo isu ekaysiya iyagu kamid yahay waana xadiis saxiixa laakiin waxa weeye waxaa looga jeedaa waxyaalaha in la gaarka yihiin la khaaska yihiin ciddii ka shabahda ama wax shareecadeenu inoo sheegtay haddii gaalada ay la timaado loogama tegayo loogama tegayo wax markaa dadka ka dhexeeya oo gaalada iyo muslimiinta labadaba ka dhexeeyo aan gaar u ahayn gaalada oo khasaa'istooda kamid ahayn iyadana waxa weeye gaaladii loogama tegayo oo lama odhanayo waa in gaaladii looga fogaadaa lama odhanayo bacdu naas ba waxay ku kaliftay inay yidhahdaan soo lama odhan darka ha lala baxo gaalada hala khilaafo dee gaaladii qaar kamida darka la baxa marka iyadana waynu khilaafnaayo darka hadda markaysaga inagu isla gaagaabina saaynu khilaafnay ku noocaasi waa baatil waayo shareecadeeni baa ku timi iyo sidihii nabiga sala allahu alayh wasalam darka in lasii daayo mar hadday caynkaa yadaa tahay gaala waafiqitaanka inagu waafaqday uga tegi mayno sunihii nabiga sala allahu alayh wasalam waafiqitaanka gaala inagu waafaqday ugama tegayno wakadalika waxyaalaha sinaacaadka ah ee hadday tahay diyaaradaha gawaadhida warshadaha waxyaalaha noocaase wax nafcile oo wanaagsan lagu soo saarayo ee shareecadu aynay diidin yadana inaynu ka qaadano laynooga diidayo waayo nabiy llahi maxamed sala allahu alayh wasalam waxaa loo sheegay warqad buu doonay boqorada inuu qoro markaasaa waxaa loo sheegay boqoradu warqad aan shaabadaysnayn ma aqbalaan markaasaa nabigu sala allahu alayh wasalam itakada khaataman kaatun buu markaa yeeshay waxaanu ku qoray maxamedan rasuulullah deedna tiibuu ku shaabaday nabigu ma odhan sala allahu alayh wasalam yani maadaama iyagu markaa warqadahooda ay shaabadeeyaan waa uga tegaya marka ma odhan laakiin maadaama nabigu sala allahu alayh wasalam uu sameeyey waxay noqonaysaa mid waxaw inagana inoo banaan ayay noqonaysa marka calaa kuli xaal muraadka waxaa looga jeedaa waxyaalaha shareecadu diiday yani in lagu markaa daydo oo lagu raaco ummadii hore taas iyada aweeye waxaa la diidaya umuurahaasna waa farababayin waxyaalahan ka misaalinaya waxaa kamid ah israak ilahay loo shariig yeelo ummadii hore waa waa la yimaadeen hadday yahuud iyo nasaaro tahay iyo hadday ummado kale oo gaala a tahay ummadana bacdi kamidii shirkiga waa la imanaysaa oo nabigu sala allahu alayh wasalam xadiiska hadeer aynu akrinayna waxau yihi allahu akbar inaha sunan qultum waladii nafsii biyadii kama qaalat banu israail limuusa ijcal lana ilahan kama lahum aaliha bacdidaa waxay yidhahdaan qubuuriyiinta kamida ummadda wax la yidhaahdo shirkii kama dhici karo ummatu muxamed dadka muslimiinta ah gaalnimo ay rabbi ka gaaloobaan lama imanayaan shubhada caynkaas ay sheegeen waxay u cuskadeen xadiiska uu nabigu yihi sala allahu alayh wasalam ina ashayطaana qad ayisa an yacbudahu lmusalliina fi jaziirati alcarab waana xadiis saxiixa waxay kale u daliishadeen xadiiska tilmaamaya yani ma shirku akhsha calaykum gaalnimo idinka baqi maayo axaadiistaas waxay dooneen inay u daliishadaan ummadda inaan shirki ka dhici karin laakin axaadiisu waa xaq laakin macnaha ay u daliishanaya waa baatil waayo waxaa suurowda inuu markaa daliilku inuu sax yahay laakiin istidlaalka la daliishaday inuu yahay halad aanu sax ahayn sida aanu saxda u hayna waxay tahay waayo nabigu sala allahu alayh wasalam axaadiis kale ayuu wuxuu ku sheegay ummaddan marka inay ka dhici doonto qaar kamida gaalnimo inay ka dhici doonto ay dib u gaaloobi doonaan waxaana kamid a axaadiistaas xadiisku nabigu yihi sala allahu alayh wasalam laa taquumu saacatu حتى تضطرب اليات نساء دوس على ذي الخليفه قيامته كعميته إلى دمر كارير دوس أي دمر مركا الرحان وصلالك الرحان سنم كذي الخليفة لا يلاده وسنم يواجه رعب الكريم سنم كإلى دين السكاي الرحان وضوكو حسرين أيه أوتي بيسا قيامته كعميته markaa dib inay waxa weeye daws u caabudi doonto sanamkii dulkhaliisa leelantiru nabigu sheegay sala allahu alayh wasalam waana xadiis saxiixa muslim baa saxiixiisa kusoo wariyey waxaa kaloo kamid ah xadiiska saxiixa nabigu sala allahu alayh wasalam uri laat laa yadhabu allaylu wannahaaru xataa tucbada allaat walcuzza habeenkiiyo maalintu tegi maayaan ilaa laata iyo cuzza dib loo caabudo xadiiskaasna waa xadiis saxiixa muslim oo saxiixiisa kusoo wariyey isaguna waxa uu ku cad yahay in laata iyo cuso dib loo caabudi doono oo ummadiisa cid kamidi dib u caabudi doonto waxaa kaloo kamid ah xadiiskuu nabigu yihi sala allahu alayh wasalam laa taqumu saacatu xataa yalxaqa qabaa'ilu min ummati bilawsan waxataa tacbuda xataa yalxaqa qabaa'ilu min ummati bilmushrikiin waxataa tacbuda لا تقوم الساعة حتى يعبد شئام من أمتي بالأوثان وحتى يلحق قبائل من أمتي بالمشركين أو كما قال صلى الله عليه وسلم فرقان بحديث قصة صار مستخرج وحديث صحيحة المستخرج على صحيح مسلم حديثنا وحول هذه المستخرجات الوسطى صار صحيحة يسوون وحول صحيحة ولا ولا لا أهل العلم ومركز في كتب من صالح الحديث هي كتب سياسية marka xadiiskaasna waxa uu tilmaamayaa qaba'il yani ummado yani qaybo ummadiisa kamida nabi maxamed sala allahu alayh wasalam inay mushrikiinta haleeli doonaan oo mushrikiin noqon doonaan awsaantana dib u caabudi doonaan axaadiista nabiguna waa xaq ismana caaridayso iskama hor imanayso marka haddaba xadiiskii kale waxaa loogala jawaabaya axaadiistii kale tilmaamaysa in shirki idinka baqi maayo waxaa laga tilmaamaya saxaabatu rasuul sala allahu alayh wasalam waa weji wejiga labaad waxaa lagala jawaabaya shirki idinkama baqayo bimacnaa inaad wada gaaloodaan dhammaantiin oo wada gaalo noqotaan idinka baqi maayo yani jamiiciinu inay wada gaaloobaan idinka baqi maayo laakiin ma diinaysa bacdi kamida inay gaaloobayaan taa diidinaysa ahlu cilmiguna labadaa wasi ayay ku markaa tawjiihiyeen oo ku fasireen axaadiiskaas xadiiska kale tilmaamaya ashayطaanu ina shayطaana qad ayisa an yacbudahu lmusaluuna fi jaziirati alcarab waxaa laga jawaabay shaytaanku arrinkaa waxa uu ku maleeyey waxa uu uga quustay oo quustiisu ay ku dhisnayd male uu isagu maleeyey shaytaankuna qaybka ma oga waatuu ilahay yihi walaqad sadaqa calayhi ibliisu danna marka waa male markuu arkay dadku waxa weeye tawxiidka iyo iimaanka ay ku ijtimaacsan yihin oo ku kulansan yihiin ee dhammaan tawxiid ay la imanayaan oo ilahay oo keliya caabudayaan markaasu wuxuu is yihi cid gaaloobaysaaba ma jirto waa male uu isagu maleeyo malahaasna waa ku qaldanaa ina ashayطaana qad ayisa an yacbudahu lmusaluuna fi jaziirati alcarab malahaasna male uu ku qaldanaa bay ahay waayo jaziirat alcarab in badan oo kamida baa gaalowday waa la garanaya markuu nabigu dhintay sala allahu alayh wasalam qabaa'il fara badan oo carab kamidii inay gaaloobeen oo carab fara badani ay gaalowday xuruub ridda waa tii ay dilaacday ee abubakar uu la dagaalamay dadkii faraha badnaa ee gaaloobay taasna waaqic ahaan saxaabadu mid ay ku ijmaacsanaayeen in jaziirat alcarab cid kamida ay gaalowday oo ummadii jaziiratulcarab deganay carabta ahayd qayb qayb kamidii inay gaalo gaalowday saxaabadii rasuulka sala allahu alay wasalam waa ku ijmaaceen ijmaaca saxaabaduna xudda weyi saas aawadee xuruub ridda waa tii dhacday macnaha labaad waxaa lagu fasiray alyawma yasa aladiina kafaruu min diinikum aayaddaa sida ibnu kasiir ku fasiraya ibnu kasiirku aayaddaa markuu fasiraya wuxuu odhanayaa gaaladu waxay ka quusteen diintiina bimacnaa waxa weeye inay diintiina dhammaantiin dib uga wada laabataan oo dhammaantiin wada gaalowdaan gaaladu waa ka quusteen jimle ahaan dhammaan inay wada gaalowdaan marka shaytaankuna sidaa si la-eg buu markaa uga quustay taasina waa jawaab kale laga jawaaray ama siday qubuuriyada mushrikiinta ah ee xabaalaha caabudaa ay u daliishadeen labada xadiis aynu sheegnay iyo axaadiista la midka ah cubaad lqubuur siday u daliishadeen oo ay yidhaahdeen ummatu muxamed cid ka midii ma gaaloobayso shirki kuma dhacayso iyadu waxay tahay mid baatila adiladana mid ka hor imanaysa weeye ummadda waxyaalaha qaar kamida ka dhacay waxaa kamid ah inay ilaahay cidaan ahayn ay caabudaan oo ilaahay u shariig yeelaan oo ay markaa qaar awliyada caabuda qaar waxa weeye markaa dad bini aadama caabuda qaar malaa'igga caabuda yani markaa asnaaf badan ama noocyaal badan oo makhluuqaadka kamida qaar caabuda jira oo markay dhibaata ku timaado ilaahay cid aan ahayn gargaar weydiisanaya ilaahay cid aan ahayn u qaysanaya oo dadka dhintay ama awliyada dhimatay ama mashaayikhda dhimatay daryaayo u qaysanaya ilaa qaarkood ay gaadhay inay yidhaahdaan alwaliyu asracu ijaabatan min allahi weligu xagga aqbalaada ducada uu aqbalayo waa ka degdeg badan yahay ilaahay oo ilaahay baa aqbalaada xagga aqbalaada dhow yani marka weligaa xagga aqbalaada aqbalaad dhow sidaas yadaa bay dadka qaarkood yidhahdeen qaar kale waaba ka sii dareeno waxay yidhahdeen laba nin ayaa waxay ku sigteen inay qarqoomaan labada laba nin baa markaa doontii la qarqoontay markaasaa mid baa waxau yihi ya allah markaasaa badi liqday kii kale wuxuu yihi ya cabdalqaadir labada garab baa la qabto badi baa laga saaray macnaheedu waxa weeye waxyaalaha dadka taasoo kale xayaysiinaya oo aadka u sheegaya qisadaas oo kale waxay macnaheedu tahay oo ay u jeedaan haddii aad sigato oo badii inaad ku qarqoonto aad ku sigato war ho yaanad qarqoomin ilahay ha isku baryo ya cabdulqaadir bari cabdulqaadiri bari waa ku gargaaraya dhibaatadana waa kaa saaraya shirkigii heerkaasuu gaadhay oo bacdi ka mida marka ay ku dhaceen maantana waxa weeye dad fara badan oo xataa waxa weeye qaar ka midii cilmi u abtirsanayaan ayaa waxay ka jaahil yihiin asalkii usuusha asalkii diinta ugu weynaa oo tawxiidkay ka jaahil yihiin markaasaa waxay banaynayaan ilahay cidka cid kale in lala caabudi karo ma tasriixinayaan lafdiga cibaado laakiin ereyga cibaaday ka leexanayaan oo magac kaley ku u bixinayaan laakiin waxay samaynayaan ilaahay cid aan ahayn u samaynayaan waa cibaadadii cid aan ilaahay ahayn baa in wax loo gowraco oo loo qalo ay banaynayaan oo in la gargaar weydiisto ay banaynayaan oo in waxa weeye laga barakaysto yacni markaa dhagxanta iyo markaa xabaalaha iyo yacni markaa dhiraha in laga barakaystay banaynayaan oo in loo nadro awri awliyadii loo nadro nadar loo sameeyay markaa banaynayaan yani shirkiyaad fara badan waxyaalo badan oo gaalnimo ah oo shareecada daliil oga hayo inay shirki tahay oo gaalnimo tahay ayaa ummadda qayb kamida ku dhacaysa weliba loo yeelayaa sibqa sharciyo aan macsi loo haysan qurbo ilaahay loogu dhawaanayo loo haystaa oo tawasul loo bixinaya iyo taqarub waana shirki akbar tasafu iyo tawasul baa lagu magacaabaya waana shirki akbar oo gaalnimo weyi arrinka noocaasna waxay ka mid tahay waxyaala waxa ugu weyn ee ummadii hore lagu raacayo waxaa la mid a cayda ilaahay iyo rasuulkiisu la caayayo iyo malaa'igta oo maanta suuqyadeenna waxa ku badan cay ilaahay la caayayo rasuulkiisu la caayayo malaa'igtu la caayayo diinta islaamka la caayayo taasna waa kufri akbar waa gaalnimo wey sidee loo odhanayaa ummaddii islaamnimada sheegan jirtay cid kamidi ma gaaloobi karto see loo odhanaya baxsida riddo la yidhaahdee kutubul fiqi ku yaalla maxaa loo masixi waaye haddii ummadda cid kamidi ba ayna gaaloobi karin maxaa loo tirtiri waayo loo masixi waayo siday kuwa hore yidhaahdeen aayaadka dhaxalkan masaxaya waxay qaar kaloo duuga bisitaana u masixi waayaan baxsiga riddo la yidhaahdo ee kutubulfiqi ugu yaala oo u caddayn waaye oo bayaad uga dhigi waaye haddii qof muslimo gaaloobi karaa waa shirin baxsigani miy- muxuu yahay man badala diinahu faqtuluuhu baa nabigu yihi sala allahu alay wasalam ma waxaan jirayn buu nabigu sheegay riddadu ma diintii waa ka baxo waa ka noqdaba oo keliya umuuraha tirada badan ee culamadu ay tirinayaan ee qaarkood boqolaalka ay gaadhsinayaan maxay tahay maxay faa'iidaynaysaa waxaa ka mid a bacdu mutafaqiha inay yidhahdaan waxa lagu gaaloobaa waa ictiqaad oo keliya oo gaalnimo waxa yani markaa ictiqaad waxaan ahayna gaalnimo maaha oo qawliga ficil olaah la yidhaahdo iyo ficil la sameeyo midna laguma gaaloobo oo gaalnimoba maaha gaalnimoba maaha laa kufra ila biictiqaad taasna waa baatil oo waayo waxyaalo fara badan oo kufri ah waa laynoogu sheegay saraahada oo ka mid yahay istihzaaga aayaadka ilah lagu dhaleelayo qula billahi waayaati warasuuli kuntum tastahziuun laa tactadiruu qad kafartum bacda iimaanikum aayad aayadu aayadda waxay ku caddahay aayaadka ilaahay wax ka mida haddii lagu dhaleelo inay gaalnimo tahay inay gaalnimo tahay ku caddahay sidaa loo oran karaa waxa weeye waxaa lagu gaaloobayaa waa ictiqaad oo keliya oo ictiqaad waxaan ahayn gaalnimoa maaha sabigii ilahay la caayay rasuulkiisa la caayay dheleelkii lagu dheleelay kulli dalika waa kufri waa gaalnimo weyn gaalnimo weyn wey shirkiga ilahay loo sharig yeelay cid kale lala caabudaya waa gaalnimo rasuulka waxaa la weydiiyey sala allahu alayh wasalam ayu dembi acdamu qala an tajcala lilahi niddan wahuwa khalaqak waana xadiis saxiixa inaad ilaahay cid aad la masayso aad la caabuddo aad samay aad ye- aad yeelato cid kale aad la caabuddo cid aad la masaynayso ilaahay garab dhigaysa ku shabahaysa waa maxay waxyaaluhu la gaarkaha waa inaad siiso inay jiraan khasaa'istiisii uu la gaarkaha waa inaad cid kale siiso saasaa looga jeeda waayo tawxiidku waxa weeye waa ifraad ullahi bima yakhtasi bih ilahay waa in loo gaar yeelo wuxuu la gaar yahay isaga loo keliyeeyo haddaad u keliyeyn weydo ishraag aad samayso cid kale la wadaajiso waxay noqonaysaa shirki inaad ku dhacday saas yada bay noqonaysaa waxa lagu gaalownaayo waxay leedahay qowl keliya orah keliya oo aan ficil iyo ictiqaadtoona raacin waa lagu gaaloobaa ficil keliya oo la sameeyey oo gaalnimo ah oo aan oraah iyo ictiqaadnimada raacin waa lagu gaalooba ictiqaad keliya oo aan oraah iyo ficil midnaba raacin waa lagu gaalooba gaalnimaduna ictiqaad keliya ma istihzaa bay noqon kartaa canaad bay noqon kartaa iyo madaxaday ictiqaad bay noqon kartaa qaybkeed bay noqon kartaa waxyaalaha markaa lagu gaalooba asbaabta yani waxa weeye yani waa fara badan yihiin culamada qaarkoodna aad iyo aad bay marka u badiyeen ahlucilmiga qaarkood inay ku mubaalagoodeen waa jiraan oo waxyaala aan gaalnimo shareecada ku ahayn ay gaalnimo ku magacaabeen waxaa ka mid ah bacdu alxanafiya aad iyo aad bay marka tashadud ugu sameeyeen baabka tagfiirka oo waxyaalo aan gaalnimo ahayn bay gaalnimo ku magacaabeen sale aan dembi ahayn ayay gaalnimo ku magacaabeen waxaana ka mid ah في بعض الكتب الحنفية وحكوت له لو قال رجل مصيحي أو مسيجد كفر هدور روح يرادو مصحف ير والمصحف كاوري بي قالوا لي لكن فقاد قاركوش والبسات كايران كنت تكنو بسات كفاب يران يقول سبيسا مصحف كفاب يران يقول سبيسا وابت قالوا لي إهانة كنت تسوي لي نو waxa weeye marba haddaad yaraan u nisbaysay masaajid ama musxaf oo tiri musxaf yar ama masaajid yar waabad gaalowday baa kutubta qaarkood fuqahada ku qoreen oo xanafiyada qaarkood ah iyagaan qayb kala raacay saasuna waxay tahay inaan gaalnimo ahayn haddaanu qofku uga qasdinayn oo uga jeedin ihaano laakiin hadduu ihaano uga jeedo waa ku gaaloobaya wuxuu ku gaaloobayna marka waa ihaanada laakiin hadduu ihaano aanu uga jeedin kuma gaaloobayo yani xarajna ma leh inkastoo markaysa waxaa markaa khuruujan min alkhilaaf in laga fogaadaa jacanba marka calaa kulli xaal waxa markaa qofka lagu gaalaysiinayo waa inay yihiin wax daliil la'ayo marka waxyaalaha laga raacayo ummadii hore waxaa kamid ah shirkiga waxaa kamid ah culamada ama axbaarta ama ru'asada iyo madaxda in lagu ateeco ictiqaadka la ictiqaadinayo shay xaaraan ah oo ay xalaal ka dhigeen in xalaalnimadii ay ku sheegeen loo ictiqaadiyo iyaduna waxay soo gelaysaa qaybta kufriga akbarka oo shirkiyaadkay kamid tahay oo shirku taaca caalim baa u xalaaleeyey xaaraannimadiisu qaci tahay oo aan laba isku khilaafsan inay xaaraan tahay ayuu isagu wuxuu ka dhigay xalaal markaasaa xalaalnimo loo ictiqaadiyey waa wax macluum min addiin bidaruura ah inay xaaraan ku tahay lagu ogsoon yahay sida zinada sida khamriga ayuu yihi xalaal weeye oo dadkii baa ka qaatay xalaalnimaa loo ictiqaadiyey ama madaxda qaarkood baaba xalaaleeyey oo yihi khamrigu hadda waa xalaal qofkii xalaal u qaatay xalaalnimo u ictiqaadiya wuxuu ku dhacay shirku taaca ana kufri akbar itakaduu axbaarahum warubaanahum arbaaba min duuni illah walmasiixa ibna maryam haddii aanu xalaalnimada ictiqaadka haddaanu ku ku ateecin ee uu ficilka ku ateeco laafil ictiqaadi wuxuuna daatadiisa aanu gaalnimo u ahayn waxaynu ka ixtiraazan wuxuu daatadiisa aanu gaalnimo u ahayn sida waxa weeye wuxuu i waar musxafkan ku kaadi markaasuu dabeedna ku kaajiyo ficilkiibu ku ateecay laakiin waa ficil aan marka hore gaalnimo waxaan ahayn ba aqbali karin mar hadduu caynkaa yahay lama odhanayo ictiqaadka miyaad ku raacdeen mise kumaad raaceen lama odhanayo oo istifsaal wax la yidhahdo taa lama gelinayo ee cudurdaar kale u kaga baaqda mooyaane waa gaalnimo akbara ayuu leeyihi waxaan noqonayaa kaafir min xaysu nawc laakiin shaygu hadduu aqbali karo inuu gaalnimo noqdo iyo inuu wax kale noqdo waa sida markaa zinadaa lala imanayo waa sida khamrigaa la cabayo wuxuu aqbali karaa inuu gaalnimo noqdo waa haddii ictiqaadka lagu ateeco inuu xalaal yahay ictiqaadka sidaa la ictiqaadinay lagu ateeco wuxuu noqonayaa yani markaa shirki akbar haddii ficilkoo keliya lagu ateeco la yahado walle waa xaaraan laakiin waxa weeye fursaddaa hadda markaa yani aan helay ayuu man hadda ka faaidaysanaya laakin xaaraan weeye waa dembi min xaakima waxa uu yihi kamrigu xalaal weyi qofna laguma qabsado fusaaqdii qaarkood baa cabbay oo waxa weye intay mid walba dhalo doontay buu markaa ku dhuftay khamrigiis lama odhanaya ku kasta oo khamri cabbay waa gaaloobay waayo wuxuu aqbali karaa inuu ficilkoo mujarada la yimi ictiqaad ka maran iyo isagoo waxa weeye ictiqaadu xalaalnimo ka ictiqaadiyey ku lamaan inuu la yimi hadduu isagoo ictiqaad ku lamaan yahay xalaalnimo uu ka ictiqaadsan yahay marka waa gaalnimo wey haddii kale waxay noqonaysaa marka fisqi oo fisqiga in lagu raacay ummadii hore noqonaysa waxyaalaha umuraha aynu ka misaalina waxaa kamid ah taxriif ilahay kitaabkiisa la taxriifiyo taxriifkana wuxuu qaybsanaa taxriifu lafdin wa taxriifu macnan ilahayna ummadii hore waxau yihi yahuud oo kale yuxarifuuna alkalima min bacdi mawaadicih yuxarifuuna alkalima can mawaadicih waa laba aayadood marka taxriifka waa laynoogu sheegay ummadii hore khaasatan yahuuda taxriif lafdi ah oo qur-aanka lafdigiisa ay taxriifiyaan qaar way isku dayeen laakiin uma suuro gelaysa waayo ilaahay baa ballan qaaday kitaabkan inuu ilaalinayo inaa naxnu nazalna dikra wa inaa lahu laxaafiduun laakiin bacdu ahlibidac waxay isku dayeen taxriif lafdiga inay sameeyaan waxaa kamid ah jahmi ibnu safwaan waxau odhan jiray laysa kamilihi shayun wahuwa samiic lbasiir halka ah wuxuu odhan jiray wahuwa alcaziiz alxakiim yani hadday ii suuro galaysana saasaan ku bedeli lahaa buli oo musxafka intaan ka masaxa ayaan waxaa ku qori lahaa wahuwa alcaziiz alxakiim waxaa kamid ah muctazilada waxay yidhahdeen wakalama allaha muusa takliima wakalama allahu ayay aayadu ahayd wakalama allahu muusa takliima markaas la allaha hala nasbiyo wakalam allaha hala yidhahda ba yidhahdeen nin muqri oo dadka qur-aanka u akriya oo bara ayaa mid ka mid u yimi markaasu ku yidhi dadka qur-aanka sidaa u baro allaha kordhig buu yidhi wakalam allaha dheh markaasu yidhi haddaan kuba raaco sidaa yeelo sidaas ka yeeli aayadda kale wakalamahu rabbuhu taasina kuma aqbalaysa si kale bimacnaa sariix bay ku tahay cidda hadashay inuu ilaah yahay saas ugu jawaab taxriifu macnan baa aada u badan oo aada iyo aada loo taxriifiyey ta'wiillo baatila la saaray nusuustii taxriifaadka la taxriifiyey qur'aanka macnihiisa waa badan haddaynu waxyaale ka misaalino waxaa kamid ah aynu ka tusaalayno waxaa ka mid ah ilahay waxa uu yihi الرحمن على العرش استوى بعض أهل البدع waxay yidhaahdeen استوى macnaha waxaa laga dhigaya istawlى lugat اlcarabna macnaha looguma isticmaalo istawى oo bimacna istawlى ah lugat اlcarab laguma hayo ibn اlacraabi oo culamadii luqada ka mid ah ayaa waktigiisii loo tegey markaasa waxaa la yihi nin muctaziliya wuxuu ku yihi ibn abi duaad axmed ibn abi duaad qaadigii muctaziliga ahaa ayaa waxau yihi waxaad ii baadhaa oo lugat lcarab iiga baadhaa istawa oo macnaheeda istawlaa loo isticmaalo shaahidii keen sayd gabay ah oo luqada carbeed sidaa loogu isticmaalo camr ibn cubaydna sidaa waa loola tegey ibn ibn markaa ibn abilcaraabina waa loola tegey marka waxay yidhaahdeen umaanu helin bay yidhahdeen wax bayda oo gabay ah oo istaw istawa macnaheeda istawla loo isticmaalay waa weyne waa taxriif waata ibn lqayim aljawziya ku yidhi nuuniyadiisa نون اليهود ولام جهمي هما في وحي رب العرش زائدتان وحل يهود وحل قول وحتى حصة يعني مركا أي مسألتنا حصة له سؤال سيدي ودن بداري ودن بدن قداري داري سهدين قداري أنا أقول مركا سي وحي يدهدين حنطة بيدهدين نون بيكو درين حنطة waxay dhaha ilah waxaan ku weydiisanaynaa waa markaa sareemaan ku weydiisanaa bay dhahdeen ibnulqayim waxau yihi nuunu lyahuudi walaamu jahmiyin nuunka yahuudu xibatun ay ku dartay xindatun ay tidhi iyo laamka jahmi istawa uu ku daray istawlaa uu yihi humaa fii waxyi rabbi alcarshi zaa'idatani waxyiga ilaahay ziyaaday dheeraad bay labadaba ku yihiin labadaba dheeraad bay ku yihiin yahuudda taxriif bay samaysay waliba taxriifkoodu wuxuu qaybsamaya taxriifu lafdin yani waxaan leeyahay taxriifu lafdin wa taxriifu wa taxriifu ficlin taxriifu qawlin wa taxriifu ficlin qawlna xagga qawlka fic waxay sameeyeen taxriif xagga ficilkana taxriif bay sameeyeen ficilkii qaabkii la yidhi u gala idinkoo khuduucsan oo sujuudsan gala baa la yidhi markaasa iyagoo beryaha ku gurguuranaya galeen fadakaluu yadxafuuna calaa asfaahum sida xaadiiska markaa muslim saxiixa kusoo wariyo tilmaamaya iyagoo berigooda ku gurguuranaya ayay dabad galeen waxaa kamid ah taxriifka markaa la sameeye macno ahaan taa hore intaanan dhaafin abulxasan alashcari kitaabkiisa ibaanada la yidhaha waxa uu ku sheegay istawlaa cidda ku fasirtay ina khawaarij iyo muctazile iyo cidda la halmaasa inay tahay istawa cidda istawla ku fasirtay waa ahlul bidcaha ayuu abulxasan ashcari odhanaya kuwaasoo jahmiyo muctazilo iyo khawaarij intaba leh marka abulxasan ashcari marnaba kuma fasirin istawa istawla ee culuw iyo irtifaac buu ku fasiray kutubtiisana waa laga arki karaa mas'alat lculuwina waa qabay inuu ilahay koreeyo oo sareeyo aanu khalqigiisa ku dhex jirin waxaa ka mid ah amintum man fi samaa mufasiriinta qaarkood waxay yidhaahdeen sida abulxayaan tafsiirkiisa uu ku tilmaamayo wujuhda ku baneeye waxaa ka mid ah inuu yidhaahdo aamintum man fi samaa'i calaa zacmikum mushrikiin baa lala khitaabayo mushrikiintuna waxay ahayd mushabiho ilahay bay khalqiisa ku shabaheen marka ka samada ku sugan miyaa dhagartiisa ka aamin noqoteen sidaa idinku u qabtaan ka samada ku sugan bimacnaa xaqiiqatan uguma sugno oo ma sarreeyo ilaahaye oo daat ahaan uma sarreeyo eh laakiin sidaa u qabtaan maacinkaasa taxriifkii wuxuu gaaray heer la yidhaahdo ictiqaadkii mushrikiintay ahayd oo waxay ku dhisantahay kamaa zacamtum waa taxriif maxdi ah macnahaasina waxa weeye waa macno baatila nabiguna sala allahu alayh wasalam waxa uu ku sheegay axaadiistiisa oo saxaabada la khitaabayo ayuu fi sama ku sheegay irxamuu man fi lardi yarxamkum man fi sama ma mushrikiin buu la khitaabay wuxuu nabigu yihi sala allahu alayh wasalam waxa u yihi ila kana aladii fi samaa'i saakitan caleyha marka warramay qofka dumar hadduu ninkeeda u yeedho oo ay dabeedna diido yani waxa uu noqdaa ila kana aladii fi samaa'i saakitan caleyha waxaa ka mid ah xadiiska xadiis iljaariya nabigu sala allahu alayh wasalam waxa u yihi ayna allah qalat fi sama qala man ana qalat qalat rasuul llah qala actiqha fa inaha mu'mina waa u taqriiriyey ma mushrika iyaduna ahayd nabigu se muxuu ugu taqriiriye ugu iimaan ugu markhaati kacay muxuu iimaan ugu markhaati kacay actiqha fa inaha mu'mina xadiiskan waa xadiis saxiixo mutawaatirah muslim baana saxiixiisa kasoo wariyey adilada faraha badan ee kusoo aroortay culuga waa tiro badan tahay aad iyo aad bay u badan tahay marka taxriifku wuxuu gaaray heer la yidhaahdo aamintum man fi samaai kama zacamtum in la yidhahdo ictiqaad mushrikiin bay ahayd ila fi samaa la yidhahdo fi samaana muraadka looga jeeda waxa weeye waa fi lculuw xagga kore ayuu ilahay ku sugan yahay ama waxaa looga jeedaa fi samaai cala samaa fi samaawaadka ka sarreeyey asar sama ku jirtaana waa waxa weeye waa caadiya asar sama ku jirtaana waxa weeye waxaan ujeedaa waa marka waa jinsiyaan ujeedaa afwan waa jinsiya marka jinsiga sama la yidhaahdo oo samaawaadka ku rumoodaya toddobada samo ayuu ilahay ka sarreeya fiina bimacna cala waa loo isticmaal irxamuu man fi lardi yarxamkum man fi sama fiidana xadiiska laba goor bu kusoo aroortay labadaba bimacna cala baa loo jeeda irxamuu man fi lard ma waxaa loo jeeda waxa arlada gudaheeda ku sugan ee xasharaad iyo markaa dirxiya a u naxariista miyaa looga jeedaa inta allaga dhex gashaan xusaan waxa gudaheeda markaa noola ku jira oo dirxiya wax lamida u naxariista iyo isxabaal iyo maysaa loogama jeedo waxaa looga jeeda arlada korkeeda waxa saaran u naxariista laga tilmaamay isama yani marka irxamuu man fi lardi ay man cala alard yarxamkum man fi samaa ay man cala samaa fi xadiiska laba garba ku saarasay siduna mar kastaba waa bimacna cala waxaa kamid ah waxyaalaha ummadihii hore lagu raacayo in markaa juxuud lagu sameeyo xukumka ilaahay oo yuhuud oo kale waxay sameeyeen tabdiil ilahay xukumkiisii ay markaa bedeleen oo intay shay ku heshiiyeen ayagu dhigteen ay ilaahay u nisbeeyeen ay yidhaahdeen marka saasaa tawraad ku jirta waxay kala sameeyeen in xukumkii ilaahay ay gafreen oo ay yidhahdeen rajmigu tawraad kuma yaal laa najidu fiiha shay-a sida xadiiska bukhaari saxiixiisa kusoo wariyey markuu nabigu weydiiyey sala allahu alayh wasalam atajiduna rajma fi kitaab illah ama fi tawraa qaala laa najidu fiiha shaya yani shay rajmiya tawraad ka heli mayno oo kuma yaalo marka juxuud bay kula yimaadeen xukunka ilahay xadiiska muslimna wuxuu sheegaya hakada tajiduna xadd allahi cala man zana yani kitaabkii ilaahay xadka ilaahay ka waajibiyey cidda ku waajibiyey cidda sinaysatay ma saasaa ku helaysaan bu aa ku ogsoontay qaaluu nacam muslim baa saxiixiisa kusoo wariyey marka juxuudka la dafiraayo shay xukumka ilaahay ka mid ah amaba waxaan xukumka ilaahay ka mid ahayn inta la dejisto haddana ilaahay loo nisbaynayo loo oranayo ilahay sharcigiisi iyo xukumkiisi weeye mid walba yuhuudi waa la sii ummaddana cid la timaado waa laga helaya oo ummadda bacdi ka midi waxay la timi shirkiyaad waxay la timi waxa weeye juxuud ay ku samaynaysa xukumka ilaahay waxay la timi inay u nisbaynayso waxaanu ilaahay sharciyeyn ilahay sharcigiisa u nisbaynayso ilahayna waa tuu yidhi waman lam yaxkum bima anzala allahu faulaika hum lkaafiruun waxaa ka mid ah waxyaalaha markaa ummado hore lagu raacayo ambiyada qaarkood in la sacniyo oo la caayo ama la aflagaadeeyo oo nimanka yuhuudda la yidhahdaa nabi ciise oo kale way aflagaadan jireen meed bay kaga dhici jireen ambiyada qaarna waaba dibeen inagana dhexdoodna waxaa jooga qaar ambiyada caayaya oo aflagaadeynaya waa iska waadix waxaa kale kamid a waxyaalaha ummadii hore lagu raacayo in ilaahay sifooyin nuqsaana loo nisbeeyo sida in la yidhaahdo ilahay waa faqiir ayaa ummadii hore markaa qaarkood yidhahdeen yahuud oo kale laqad samica allahu qawla aladiina qaluu ina allaha faqiir wanaxnu agniyaa waqaalat ilyahuudu yadu llahi maqluula yahuudi maxay yidhahdeen gacanta ilahay waa xidhan tahay sifaatu naqs ayay u nisbeeyeen ilaahay sifooyinkii markaa kamaalkana waa u diiday umatu muxamedna waxaa kamid a qaar oranaya ina allaha laa dakila alcaalam walaa khaarijahu walaa mutasila bihi walaa munfasila canhu la bijawharin wala bijusatin wala bicaradin wala bidii lawnin wala bidii طacmin wala bidii liinin wala bidii rusuubatin wala bidii yubuusatin wax kastay tasawuri karaan ilahay ka nafiyey qaar xataa waxay gaarsiiyeen qaarkood inay yidhaahdeen mawjuud maaha macduumna maaha firqa islaamka u nisbo sheegtay qaarkood waxay gaareen inay yidhahdaan ilahay mawjuud maaha macduumna maaha waayo mawjuud haddaan idhahno makhluuqaadkii mawjuudkaabuu shabahayaa macduum haddaan idhahno makhluuqaadkii macduumkaabuu shabahayaa markaa si aan midnaba udhicin waa in la mawjuud ma aha macduum maaha makhluuqa kuma jiro kamana baxsana oo daakila almakhluuqaat ilahay ma jiro oo kama jiro khaarij almakhluuqaatna ilahay kama jiro dee maba jiro weeye haddaba haddaanu makhluuqa dhexdiisa ka jirin ilaahay oo wujuud ku lahayn makhluuqaadka daba